asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga raadiyaha maalin walba saacadan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo baydhaba marka laga reebo maalinta jimcaha qodobada dhegeystayaal barnaamijka bandhiga raadiyaha ee reediyo baydhaba aad ku dhegaysan doontaan casirimadana dhegeystayaal waxaa ka mid ah shiro laga yeeshay falalka amni darro ee ka dhaca magaalada tanbaydhabo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo wafdi u diray degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo dhowaana lagu dagaalamay shil khasaare geystay oo ka dhacay gobolka hiiraan qodobada kale ee dhegeystayaal barnaamijka bandhiga raadiyaha ee reediyo baydhabo aan idinku hayo waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo la wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe qaramada midoobay oo walaaca ka muujisay diidmadii dowladda soomaaliya ay diiday ergeygii midooda afrika u soo magacaabay soomaaliya barnaamijka bandhiga raadiyaha ee reediyo baydhabo ayaad ku dhegeysan doontaan qaramada midoobay oo ka digtay macluul een ka dhacda gobolka tigraay ee dalkaasi itoobiya taliyo ciidan oo mar kale afgembi kula wareegay xukunka een dalkiisa barnaamijka bandhiga raadiyaha reediyo baydhabo ayaad ku dhegaysan doontaan dhegeystayaal dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya oo sii shaacisay in heshiisa laga gaaray shirka arrimaha doorashooyinka ee ka socda magaalada muqdisho askari ka tirsanaa xuutiyiinta oo dilay muwaadin soomaaliyeed oo la qabtay madaxweynayaasha jabuuti iyo masar oo kulan iyaguna yeelanaya barnaamijka bandhiga raadiyaha reediyo baydhabo ayaad kaga bogan doontaan dhegeystayaal taalibaan oo shuruudo ku xirtay ka qaybgalka shirka ka dhacaya magaalada istanbul qodobada kale ee dhegeystayaal barnaamijka bandhiga raadiyaha ee reediyo baydhaba aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda shiinaha oo dalab u dirtay madaxda soomaalida barnaamijka bandhiga raadiyaha ee reediyo baydhaba ayaad kaga bogan doontaan dhegeystayaal n qodobkaasi qodobada kale ee dhegeystayaal barnaamijka bandhiga raadiyaha ee reediyo baydhaba aan idinku hayo casrimadan islamarkaana aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah qoyska bashiir maxamed ee dhowaan lagu dilay magaalada nairobi oo codsi u gudbiyey dowladda dalkaasi kenya ismaamulka wajeer oo uu ka taagan yahay jahwareer dhanka siyaasadda ah wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga oo booqanaya dalkaasi kenya ayaa ka mid ah qodobada barnaamijka bandhiga raadiyaha ee reediyo baydhaba aan idinku hayo qodobadaas iyo hadba wixii ku soo kordha ayaad ku dhegaysan doontaana dhegeystayaal barnaamijka bandhiga raadiyaha ee reediyo baydhaba barnaamijka casrimadan waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiin doona anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abuukar anteeno dhanka farsamada iyo iskudawaridka waxaa iga saacidaya casrimadan saaxiibkii injineer borow waa maalinimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay lixiyo labaatanka bisha shanaad ee mey sannadda laba kun kow iyo labaatanka u diyaargarooba dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka bandhiga raadiyaha ee reediyo baydhaba waa tahay dhegeystayaal sidaa caadada inoo ahaydba barnaamijka bandhiga raadiyaha ee reediyo baydhaba dhegeystayaal aalaba waxaynu ku daafurnaa mid ka mid a kaalimaha sugaaneed aan idiin soo qabto heeskan ama myuusigan dhigihiina ku soo dhacaya waa xasan ismaaciil uur cadde iyo fanaanada kale ee sureer axmed ee dhegeysi wacana
waday go'aamaday dejiye labada gole daacad kama hamadnaani nin daawaday go'aamaday dejiye labada gole daacad kama hamadnaani hadduu ruux dallagan yahay dawa kaaha maqaati qof dayacay naftiisana dari lagama sugay hadduu ruux dallagan yahay dawa kaaha maqaati qof dayacay naftiisana dari lagama sugay dulucdiisu waxay tahay ninka maanta dudaya muxuu ula danbeeyahay dulucdiisu waxay tahay ninka maanta dudaya muxuu la danbeeyahay
thank you
dadka kii xalaale go'aamada ma diide midna kuu fiirsado dadka kii xalaale go'aamada ma diide midna kuu fiirsado amadayo wixii hore uu ku diirsadaayo dhaxan baa ka duushee qofkii ilow wanaagu amadayo wixii hore uu ku diirsadaayo dhaxan baa ka duushee qofkii ilow wanaagu hadduu yahay mid daacada ninka mahanka dudaya wuxuu uga dan leeyahay hadduu yahay mid daacada ninka mahanka dudaya wuxuu uga dan leeyahay
go'aamadan istaabiya mid kastaba la daawaco madaxduna ka dooday go'aamadan istaabiya mid kastaba la daawaco madaxduna ka dooday dowladuna wabaysay wadariiqa nololeed darsi weya tawriya diilan kiisa waxay tahay
waa tahay dhegeystayaal halkaasi aynu ku dhaafno heeskaasi ana daafurka uu ahayd barnaamijka bandhiga raadiyaha radio baydhaba ee ay ku wada luuqeynayeen xasan ismaaciil uur cadde iyo fanaanada kale ee sureer axmed waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhiga raadiyaha radio baydhaba dowladda soomaaliya ayaa sii shaacisay in heshiis laga gaaray arrimaha doorashada soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayaa khudbadda uu u jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku sheegay in heshiis laga gaaray arrimaha la isku hayay ee la xiriiray doorashada wasiirka ayaa sheegay in mabda ahaan ay dhinacyadu ay ku heshiiyeen saddexda qodob ee uu muranka uu ka taagnaa iyadoo warmurtiyeed heshiiskaasi ku saabsanna lasoo saari doono khamiista soo socota ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa tan iyo sabtidii aan ku shirsanaa xerada ciidanka cirka ee afisyooni ee magaalada muqdisho heshiis ay dhinacyadu ay gaaraan ayaa dhabaha u xaari karaa in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho lagu kalsoon yahay kadib markii uu muduxuleedka uu ka dhammaaday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya sideedii februari shir ayaa laga yeeshay een falalka amni darro ee ka dhaca magaalada tan baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya magaalada tan baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa maanta lagu qabtay shirka golaha amniga kaasi oo toddobaadkiiba mar lagu qabto magaalada tan baydhabo islamarkaana looga hadlo amniga guud ee magaalada tan baydhabo iyo deegaanada kale ee ku xiran wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isxaaq cali subag ayaa shir gudoomiyey shirka golaha amniga koonfur galbeed soomaaliya waxaana si weyn loogu faaqiday n sida n waxaa looga qaban lahaa n dhacdooyinka maalmahan ka dhacayay magaalada tanbeydhabo ee shirka ayaa warbixinno la xiriira amniga looga dhigeysay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee qeybta lixdanaad booliska nabad sugidda u k amisom iyo saraakiil kale kuwaasi oo sheegay in guud ahaan amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya uu yahay mid aada u wanaagsan wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isxaaq cali subaq ayaa faray saraakiisha laamaha amniga in ay joogtayaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada tambaydhabo iyo deegaanada kale ee hoostaga sidoo kale wasiirka amniga koonfur galbeed soomaaliya ayaa bulshada koonfur galbeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada tanbaydhabo ka codsaday in ay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago falalka amni darro ee mararka ka- mararka qaar ka dhaca magaalada tambaydhabo shirka amniga koonfur galbeed soomaaliya ee maanta la qabtay ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadkii lasoo dhaafay ay dhowr jeer falal amni darro ay ka dhaceen magaalada tambaydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhanka kale maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wafdi u diray degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo dhowaan uu ka dhacay dagaal wafdi heer wasiiro ah oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar ayaa maanta gaaray degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose wafdiga oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ballidoogle ayaa halkaasi aan ku soo dhoweeyey qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya iyadoo safara dhinaca dhulka ah ay ku tageen degmada wallaweyn ujeedka wafdigan ka socda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay u tageen degmada wallaweyn ayaa lagu sheegay xalinta shaqaaqadii dhowaan ka dhacday iyo khilaafka u dhexeeya ee sababay gacanka hadalka gudoomiyaha maamulka degmada wallaweyn iyo ku-xigeenkiisa dhinaca arrimaha bulshada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar oo la hadlay warbaahinta ayaa marka hore een ka tacasiideeyey dadkii een waxyeeladu ay ka soo gaartay dagaalkii dhowaan ka dhacay xaafado ka tirsan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale wasiirka ayaa u mahadceliyey qeybaha kala duwan ee bulshada ee degmadaasi iyo ganacsatada kuwaasi oo ku guuleystay in ay joojiyaan dagaalkii dhowaan ciidamo kala taabacsan gudoomiyaha degmada wallaweyn iyo ku-xigeenkiisa ku dhex maray gudaha degmadaasi wallaweyn ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar ayaa sheegay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu xal deg deg ah uu ka gaari doono shaqaaqadanna dhowaan ka dhacday degmada wallaweyn waxaana uu bulshada uu ka dalbaday in nabadgelyada ay ka shaqeeyaan guud ahaan laba iyo labaatankii bishan ayay ahayd markii dagaal geysay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac uu xaafada nuuri ee degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya uu ku dhex maray dagaal ciidamo ciidamo kala taabacsan gudoomiyaha degmada wallaweyn iyo ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada
barduuglahoy warobiyaysan madilateera isbuubaahani ha isbuubaahani barduuglahoy laahuy warobiyaysan madilladeera isboobaani ha isboobaani baruurade hana baruurade bidhaantaho waayo baruurade baruurade hana baruurade bidhaantaho waayo baruurade Bokto bokto bel belaso umbasa maine puke katal Bokto bokto bel belaso umbasa maine puke katal Patula Patula kimbahana batula hoy batulade kimbahana batula hoy batula batula kimbahana batula hoy batulade kimbahana batulade bakul bilaamid kiin labashali ballantayni imbaajidoy ay imbaajidoy bakul bilaamid kiin labashali ballantayni imbaajidoy ay imbaajidoy baruurade ana baruurade bidhaanta waayo baruurade baruurade ana baruurade bidhaanta waayo baruurade bisiwa ana bisiwa soo buraarugu bisiwa bisiwa ana bisiwa soo buraarugu bisiwa Pokto pokto belbelaso umbasa maine poge katal Pokto pokto belbelaso umbasa maine poge katal Batula Batula kimbahana batula hoy batulade kimbahana batula hoy batula batula kimbahana batula hoy batulade kimbahana fatuulaqo
waa tahay dhegeystayaal halkaasi aynu ku dhaafno heeska c n batulo iyo codkii halaasiga ahaa fanaanka weyna ee faarax siduu faarax waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhiga raadiyaha redio baydhaba dhegeystayaal qodobka xiga ee barnaamijka bandhiga raadiyaha redio baydhaba qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay diidnimadii dowladda soomaaliya ee ergeygii een midooda afrika ay usoo magacaabeen soomaaliya wakiilka xogyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswan ayaa ka hadlay in fursada hortaalla hogaamiyaasha soomaalida ee ku shirsan magaalada muqdisho xilli uu khudbad uu ka horjeedinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo yeeshay shir gaar ah oo looga hadlayay arrimaha soomaaliya james swan ayaa sheegay inay tahay arrin aad looga welwelo in dowladda soomaaliya ay diiday ereygii midooda afrika ay u soo magacowday soomaaliya kaasi oo lagu magacaabi jiray john mahama waxaan si weyn aan uga qoomameynaynaa go-aanka dowladda soomaaliya ay ku diiday ereygii midooda afrika ay u soo magacowday soomaaliya ayuu yidhi n james swan go-aankaasi kadib john mahama ayaa sheegay in uu isaguna uu ka laabtay tallaabadii midooda afrika ay ugu soo magacaabeen soomaaliya in uu noqdo ergeyga ergeyga gaarka ah u qaabilsan soomaaliya islamarkaana uu hakiyey shaqadaasi kadib markii dowladda federaalk soomaaliya ay iska diiday inta uusan soo gaarin soomaaliya ergeygaasi kaasoo dowladda soomaaliya ay ku eedeysay inuu gacansaar uu la leeyahay madaxda sarsare ee dalkaasi kenya kenya iyo soomaaliyana haatan uu ka dhex taagan yahay khilaaf madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa maanta magaalada muqdisho kula kulmay danjiraha midooda yurub u fadhiya soomaaliya danjire nicolas berlang madaxweynaha iyo danjiraha ayaa iska xog wareysay qorshaha horumarineed ee galmudug iyo sidii midooda yurub usii ballaarin lahaa mashaariicda ay ka wadaan deegaanada maamulka galmudug madaxweynaha ayaa ka mahad celiyey taageerada joogtada ah ee midooda yurub uu la garbataagan yahay soomaaliya gaar ahaan deegaanada maamulkaasi galmudug isla wararka magaalada muqdisho ayaan ku jirnay madaxda dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ayaa kulamo kala duwan waxay ka wadaan magaalada muqdisho madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee magaalada muqdisho eena jooga ee ka qaybgalaya shirka arrimaha doorashooyinka ee ka socda xerada fasyooni ayaa kulamo kala duwan waxay ka wadaan magaaladaasi muqdisho madaxweyne cali guudlaawi xuseen ayaa maanta magaalada muqdisho ku qaabilay in wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo haweenka bulshada rayidka ah kulankan ayaa looga hadlay ilaalinta qoondada haweenka soomaaliyeed ee doorashooyinka iyo sidii n loo tixgelin lahaa n cabashadooda dhinaca kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kulan la qaatay hormuudka haweenka soomaaliyeed ee ku jira n golayaasha kala duwan ee dowladda iyo ururada u dhaqdhaqaaqa ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda madaxweynaha ayaa u ballan qaaday haweenka soomaaliyeed in uu u halgami doono sidii ay xaqa ay leeyihiin ay uga heli lahaayeen heerarka kala duwan islamarkaana uu ka shaqeynayo sidii doorashooyinka dhowaana dhacaya ay uga heli lahaayeen qoondo ku filan haweenka maalinta berito oo khamiis ah ayaa la filayaa in magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyo shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee ka socda magaalada muqdisho ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya ayaa howlgal waxay maanta ay ku gaareen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkan oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa ciidanka waxay ku gaareen deegaanada wardhagax warciise gaalleef qoordheere jilableh iyo deegaanka kale ee lagu magacaabo califoo dheere kuwaasi oo ay ciidamadu ay kala wareegeen al-shabaab afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanle sare cali xaashi ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida ee ku hadasha afka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed u sheegay in ay isaga baxeen deegaanadaasi qaar een sidoo kalena uu jiro een khasaare xoogan oo ay halkaasi howlgalkaasi ay ku gaarsiiyeen al-shabaab sidoo kale afhayeenka ayaa hadalkiisa intaasi ku daray in ciidanka ay weli howlgalkaasi ay sii wadaan islamarkaana la filayo in deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ay kala wareegaan al-shabaab deegaanada maanta ay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay howlgalkaasi ay ku tageen ayaa waxaa muddo eena dhowr sano ah eena gacanta ku hayay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo ciidanka xooga dalka soomaaliyeedna ay dhowr jeer howlgallo ay ku tageen balse ay dib ay ugu laabteen farsimihii markii hore ay ka baxeen ee ay ka qaadeen howlgalladaasi
dhuxdhuxdiyo beemtii habendheel mataankii dhoof kuwii ku yimid iyo kuwaayadii is urursaday dhuxdhuxdiyo beemtii habendheel mataankii dhoof kuwii ku yimid iyo dhawaayadii is urursaday wixii ay dhitaysteen iyo maka daajay dhaydii ma dhammaaday hadalkii wixii ay dhitaysteen iyo maka daajay dhaydii ma dhammaaday hadalkii dhabbihii ma laga xidhay dhammaan maharsan waayeen dhabbihii ma laga xidhay dhammaan maharsan waayeen sida weer la dhaawacay maay wada dhawaaqeen dhimbiilaanay filaanayn dharbaaxadaan u gaystay xulufadii isdhaarsaday dhabaanada ma haystaan sida weer la dhaawacay ma ay wada dhawaaqeen dhimbiilaanay filaanayn dharbaaxadaan u gaystay xulufadii isdhaarsaday dhabaanada ma haystaan kuwa yimi dhulkaygo wadankanaan dhawayniyo dhiilaan qabaayo idin dhaafi maayo waqtigiinii dhammaayeen kuwa yimi dhulkaygo wadankanaan dhawayniyo dhiilaan qabaayo idin dhaafi maayo waqtigiinii dhammaayeen dhirtaiyo ubaxiyo ciidaad dhaawacdeen dhagaxaad burburiseen dhigiinaan ku shubaya dhirtaiyo ubaxiyo ciidaad dhaawacdeen dhagaxaad burburiseen dhigiinaan ku shubaya
waa tahay dhegeystayaal halkaasi aynu ku dhaafno heeskaasi wadaniga ah iyo codkii fanaanadii weyneed ee xabiibe xasan tooxow waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhiga raadiyaha ee redio baydhaba dhegeystayaal qodobka xiga ee barnaamijka bandhiga raadiyaha ee redio baydhaba qoyska bashiir maxamed ee dhowaan lagu dilay magaalada nairobi ayaa codsi u gudbiyey dowladda kenya qareennada matalaya qoyska uu ka soo jeeday ganacsadihii soomaali maraykanka ahaa ee la dilay bashiir maxamed ayaa warqad u qoray agaasimaha waaxda dacwad soo oogisa guud ee kenya iyagoona ka dalbaday in la sameeyo baaritaan madax bannaan oo la xiriira dilkiisa bashiir ayaa la waayey saddex iyo tobankii bishan may kadib markii uu ka tegay xaafad lagu magacaabo miyaale oo ka tirsan deegaanka n lavington balse waxaa maalmo kadib meydkiisa laga helay webiga nayamindi ee ku yaala magaalada moe ee ismaamul goboleedka eena lagu magacaabo kirinyaga dhanka kale ismaamulka wajeer ayaa waxaa ka taagan jahwareer siyaasadeed khilaaf siyaasadeed oo xoog leh ayaa ka taagan ismaamulka wajeer ee dalkaasi kenya kadib markii maxkamad ay meesha ay ka saartay go-aankii xilka qaadista ahaa ee lagu sameeyey madaxii maamulkaasi maxamed cabdi maxamuud oo ahaa barasaabka wajeer ayaa dhowaan in xilka looga qaaday go-aan ay soo saareen aqalka sare ee sanadka n waxaana kursigiisa loo dhaariyey in ku-xigeenkiisa axmed cali mukhtaar hase yeeshee mas-uulka xilka laga xayuubiyey ayaa ku guulaystay in maxkamadda meru ay dib ugu soo celiso xilkiisa taasoo ka dhigan in maamulkaasi ay ku wada sugan yihiin labo barasaab sida ay u muuqato haatan arrintan ayaa u muuqata jahwareer n xilli n kiiskan hadda n loo gudbiyey n madaxa cadaaladda ee dalkaasi kenya maxkamadda ugu sarreysa kenya oo uu fadhiyo madaxa cadaaladda ayaa laga dhowrayaa go-aanka n kama dambaysa ah taliyo ciidan ayaa mar kale afgembi kula wareegay xukunka dalkaasi n maali militariga dalka maali ayaa shaaciyey in meesha laga saaray in xilalkii ay hayeen madaxweynaha kumeel gaarka ah ee dalkaasi iyo ra-iisul wasaarihii dalkaasi n labada hogaamiye ayaa lagu hayay n saldhig militari oo ku yaala duleedka magaalada bomaco tan iyo markii la xiray isniintii aan soo dhaafnay gaashaanla dhexe asimi goyta madaxweyne ku-xigeenka dowladda kumeel gaarka ah ayaa madaxdaasi n ku eedeeyey inay ku fashilmeen hogaaminta islamarkaana ay doonayaan in ay caraqaladeeyaan dowladnimada dalkaasi maali ururka eena dalalka galbeedka afrika ee loo soo gaabayo ekowas ayaa cambaareeyey xarigga hogaamiyaashaasi waxayna sheegeen in ay wafdi u diri doonaan dalkaasi maali xarigga mas-uuliyiintan ayaa yimid saacado un kadib markii ay isku shaandheen ay ku sameeyeen dowladda n wasiirada dalkaasi n maali la taliyaha sare ee madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ee baaba ciise oo ka hadlay telefishinka qaranka ayaa sheegay in doorashada ay qabsoomi doonto sanadka soo socda qaramada midoobay ayaa ka digtay macaluul ka dhacda gobolka tigraay ee dalkaasi itoobiya sargaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa talaadadii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga digay in haddii aan tallaabo degdeg ah aan laga qaadin ay macluul baahsan ay ka dhici doonto gobolka tigraay ee dalkaasi itoobiya wakaaladda wararka ee a f b ayaa aragtay in nuqul ka mid ah warbixin uu maag oo ah wakiilka arrimaha bani-aadinimada ee xoogayaha guud ee qaramada midoobay uu ka diyaariyey gobolka tigraay taasi oo uu u gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana uu sheegay in haddii laba bilood ee soo socota aan si deg deg ah loo xoojin gargaarka bani-aadinimo ay dadka ku nool gobolkaasi tigraay ay colaaduhu ay ka jiraan ay khatar ay u geli doonaan dadka ku nool gobolkaasi n xaalad macluula muddo ka badan lix bilood oo ay colaadu ay ka jirtay gobolka waqooyi ee tigraay ee dalkaasi itoobiya ayaa hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo qaramada midoobay waxay soo sheegayeen in halkaasi ay ka dhaceen gaboodfallo ka dhana bani-aadinimada
siida sida nebiga hawdu nabigii ka hawri ma muqalulkiyo dhacayaati sida sida sida sida sida lebiga hawdu lamihii ka hawriya ma muqalulkiyo lacayaati luqunta cabaaliyaha rabbikaga laastiyo lafiha garaarama marka lagaca ka siis luqunta cabaaliyaha rabbikaga laastiyo lafiha garaarama marka lagaca ka siis مطيدي جعيل جعيل كن ليغلي عيا لا سيدي غادي لقيدي جعيل جعيل كن ليغلي عيا لا سيدي غادي يا علي برد بلدي عام يا علي برد بلدي sida sida sida aan urlab kacay amoyigu leran kuma labin jacaylgulaakiibo sida aan urlab kacay amoyigu leran kuma labin jacaylka gulaakiibo dumar walgooyo lacasiyooniti laydiyo dabayliyo laxada ku galay dumar walgooyo lacasiyooniliti laydiyo dabayliyo laxada ku galay
waa tahay dhegeystayaal halkaasi aynu ku raafno heeskaas c n sida iyo codkii halaasdiga ahaa fanaanki weynaa ee axmed nuur samdheere waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhiga raadiyaha ee redio baydhabo dhegeystayaal qodobka xiga ee barnaamijka madaxweynayaasha jabuuti iyo masar ayaa kulan yeelanaya madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al siisi ayaa la filayaa in uu maalinta khamiista ah ee soo socota uu gaaro dalka jabuuti halkaasoo uu kula kulmi doono dhigiisa dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar gele labada madaxweyne ayaa ka wada hadli doona arrimo uu ka mid yahay sii xoojinta xiriirka labadaasi dal ee masar iyo jabuuti bartamihii bishii abriil ayay madaxtooyada masar sheegtay in al siisi iyo gele ay ku wada hadleen khadka teleefonka mowduucyadii ay ka hadleenna waxaa ka mid ahaa sidii aan xal loogu- loogu heli lahaa muranka ka taagan dhismaha biyo-xireenka etoobiya ay ka sameynayso blue niilka dhowaan ayuu madaxweynaha masar hambalyo u diray madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele kadib markii n mar kale n dib loogu doortay xilka madaxweynenimo ee dalkaasi jabuuti war ka soo baxay booliska magaalada sanca ee dalkaasi yemen ayaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay in gacan ku-dhiiglihii sida xaqdarrada ahaa uu dilay allaha u naxariistee muwaadin soomaali ah oo lagu magacaabi jiray ibraahim cali faarax muuse oo soddon iyo lix jir ahaa gacan ku-dhiiglaha la qabtay oo magaciisa lagu sheegay khaalid cabdibaasid yaxya naasir ayaa da'diisa lagu sheegay soddon iyo laba jirkaasi oo la xaqiijiyey inuu marxuumka uu ku dhuftay shan xabo oo rasaasa qoriga ak forty sebanka ah ee uu gacan en ku-dhiiglahaasi uu watay daalibaan ayaa shuruud ku xirtay ka qaybgalka shirka la filayo in uu ka dhaco magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga kooxda daalibaan ayaa shuruudo adag ku xiray ka qaybgalka shirka sida weyn en loo sugayo kaasi oo maraykanka ku doonayo inuu ka dhaco magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan daalibaan shuruudaha daalibaan waxaa ka mid ah in muddada uu shirkaasi soconayo aysan ka badnaan saddex maalmood in ajendaha shirka aysan ku jirin n go-aan ka gaarista arrimaha xasaasiga ah iyo in wafdiga daalibaan aysan ku jiri doonin hoggaanka sare ee ururkaasi shirkan oo ay si wada jir ah ay u martigelinayaan qaram- qaramada midoobay turkiga iyo qatar ayaa markii ugu horreysay waxaa soo jeediyey maraykanka bishii abriil maalmo kadib markii madaxweyne biden madaxweynaha maraykanka uu ku dhawaaqay in ciidamada shisheeye ay ka baxayaan afghanistan ugu dambeyn bisha sebteembar ee sanadkan
biyadii xalitaan kumaysto ilayntaad gurasho malahereeb aniga rafaano ilayn raad gurasho malahereeb aniga rafaaday hadduu reer guur idhaado qasuratidabaan ka guuyu qasuratidabaan ka guuyu rafaaday rugtii waa lama turane reebsa aniga rafaaday hadduu roob shubo raxmaanku raamaska la raadsadaae hadduu roob shubo raxmaanku raamaska la raadsadaae hadduu roob shubo raxmaanku raamaska la raadsadaae raqadaydaad dhigatay qaartaad reebtay aniga rafaaday raqadaydaad dhigatay qaartaad reebtay aniga rafaaday runtii raaxada adduunyadu adayra ka sare ku saartee runtii raaxada adduunyada adara ka dheer ka fuule runtii raaxada adduunyadu adayra ka sare ku saartee aniga raran moo dayraysaad reebtay aniga rafaaday aniga raran moo dayraysaad reebtay aniga rafaaday
waa tahay dhegeystayaal waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heeskaasi riyo iyo codkii halaasiga ahaa allahu naxariistay maxamed suleymaan tubeec waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhiga raadiyaha ee redio baydhaba dhegeystayaal qodobada ugu dambeeya ee barnaamijka bandhiga raadiyaha ee redio baydhaba haddii aan idiin dulmaro hal iyo labo faysal bin farxaan al sacuud oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi carabiya ayaa kenya ku tegay booqasho sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi kenya wasiirka ayaa magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi kenya u jooga wadahadallo la xiriira xoojinta xiriirka labada dal ee kenya iyo sacuudiga ayaa lagu yiri bayaan ay wasaaraddu ay soo dhigtay barteeda twitter-ka guriga uu ku nool yahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi hindiya ayaa dhaliyey hadal hayn aad u badan kadib markii dowladda dalkaasi ay shaacisay qorshe ballaaran oo ay lacag badan ay ku baxayso kaasi oo guri aad u weyn oo kale een loogu dhisayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi een hindiya haddaba waa sidee guriga uu hadda uu degan yahay narendera moodi waa guri ku yaala goob een goob raaxo baaxad weyn leh n kuna fadhiya ilaa iyo saddex kilomitir islamarkaasna indhadaraandar leh oo aad u qurux badan dhulka uu ku yaallo gurigaasi ayaa ah mid weyn waxaana ku dhisan shan dabaq waxaana n ku taalla beer weyn oo tanahnasiniyada ah wuxuuna saddex kilomitir u jiraa aqalka madaxtooyada iyo baarlamanka dalkaasi hindiya guriga waxaa ku yaala qaybaha martida ay seexato oo aad u qalabaysan xafiisyo een qolol een waasaca oo lagu shiro een meelaha ay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobteriska ay ku degaan iyo goobo een madadaalo leh sanado ka hor een guriga waxaa la qoday een waddo weyn oo dhulka hoostiisa marta taasi oo ku xiraysa garoonka diyaaradaha ee magaalo kale oo ku taala dalkaasi hindiya gaar ahaan caasimada dalkaasi ee new delhi ra-iisul wasaaraha hindiya wuxuu xiran yahay hayrahdee ra-iisul wasaaraha hindiya waxaa u xiran xaafad dhan halka xafiiska ra-iisul wasaaraha u k ee town downing lagu magacaabo town downing street uu yahay hal albaab oo ku qoran yahay hal lambar ayuu yidhi gotam batia oo ah injineerka dhismaha een guryaha oo fadhigiyuusuu yahay magaalada delhi guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka bandhiga raadiyaha ee radio baydhaba casrimadan halkan ayaan kusoo efmeerayaa barnaamijka anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abu karanteeno ayaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinaya dhanka farsamada iyo iskudabriidka waxaa iga saaciidayay saaxiibkii farsamayaqaan injineer borow waxaan kusoo gabagabeynayaa heeskaasi ama muusikaasi dhegihiina kusoo dhacaya waa heeskii gari ma kaa baxdaa adiguse ma ku gashaa iyo codadka fanaaniin badan oo uu ka mid yahay saalax qaasim ee dhegeysi wacana
gari ma kaa baxdaa adiga ma ku gashaa gari ma kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku geydaa adiga talo ma kaa go'daa gari ma kaa baxdaa adiga ma ku gashaa gari ma kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku geydaa adiga talo ma kaa go'daa gabar yahay nin baa yidhi ka gabyaya caashaqa gabar yahay nin baa yidhi ka gabyaya caashaqa kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan hadalkiyo godkiisii ma u garate xeesheed mase geedibaa dhiman kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan hadalkiyo godkiisii ma u garate xeesheed mase geedibaa dhiman
maku gashaa adiga maku geydaa adiga talu makaa godaa garima kaa baxdaa adiga maku gashaa garima kaa baxdaa adiga maku gashaa adiga maku geydaa adiga talu makaa godaa anu goray hallaa iyo wiilgaa xataanahay anu goray hallaa iyo wiilgaa xataanahay adna goraya cawliyo geeri ooman baa tahay adna goraya cawliyo geeri ooman baa tahay shimbir garab labaa tahay gugulaha dhawaaqa gabalyaanu kaa ridin adna goraya cawliyo geeri ooman baa tahay adna goraya cawliyo geeri ooman baa tahay shimbir garab labaa tahay gugulaha dhawaaqa gabalyaanu kaa ridin